Degmada Bilcinbuur ee gobolka Jarar ayaa lagu qabtay munaasabad xarigga looga jeediyay mashruuca korontogelinta degmadaas. Mashruucan, oo ay ku baxday konton milyan oo bir, ayaa looga soo jeeday awoodda korontada magaalada Dhagaxbuur, iyadoo daahfurka mashruucan ay goobjoog ahaayeen mas'uuliyiinta gobolka Jarar iyo xubno ka socday xafiiska horumarinta magaalooyinka dowlad-deegaanka Soomaalida. Dayib Maxamed, wasiir ku-xigeenka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha dowlad-deegaanka, ayaa ka warbixiyay muhiimadda mashruucan.
Laydhkan inta kiiloomitir ee la soo jiiday waa shan iyo afartan kiiloomitir marka laga bilaabo waddada magaalada Dhexmuur dhex marta. Lacagta ku baxday lacag ka badan konton milyan baa ku baxday. Runtii dadaal badan oo wakaaladda xoogga korontada iyo dowlad deegaanka ay mataqaanaa si wada jir ay uga shaqeeyeen baa ayaa ku suura gashay. Waad aragteen kolley maanta xadhigga laga jaray. Macaamiishu kolley hadda dadaal badan bay maamulka degmada iyo shacabka magaalada uga wadaan sidii mataqaanaa saacadaha loo gashan lahaa. Runtii laydhkan afar iyo labaatan ka saac qorshaha dowladda istaraatiiji ahaan waa qorsho mataqaanaa ay u qaadatay in dhammaan degmooyinka iyo magaalooyinka muhiimka ee deegaanka in la wada gaarsiiyo.
Axmed Xuseen, Gudoomiyaha Gobolka Jarar ee Dowlad-deegaanka Soomaalida, ayaa bogaadiyay in magaalada Bilcinbuur ay koronto hesho.
waan la shaqaynaynay oo annagoo gobol ahaan iyo degmaduba way si fiican bay ula shaqaynayeen tiimkii hawshan waday oo runtii dhul baadiya ah soo marayay isagoo oon dhibaato eh, nabadgelyo jirin haddana xadhkahaas iyo markii la daadiyo wax fara badan baa mararka qaarkood eh, ay dadka iska socda ay ku samaynayeen Eh, kadibna waanu ka tallaaba qaadanay ciddii taabataba ama tiirasha oo kale in la gargaraaco oo dadka iska xoolaha la jooga geeljirahoo kale marka runtii meeshan horumarkeeda eh, koowaad wuxuu noqonayaa haddii layd afar iyo labaatan saaca la helo horumar aan la malaynaynin oo kale ayaa ku hoos duugan dhammaan adeegyadiibuu ka wada shaqaysiinahayaa shidaal fara badan oo loo isticmaalayay en, hurinta maxaan ku dhahdaa korontada magaalada ka jirtay ee yareyd ee matoorada ah xafiisyada iyo maxaan ku dhahdaa korontadii iyo matoorada yaryara ayaalay dhammaan wixii oo dhan waa laga maarmi doonaa haddii aan la yidhahdo Bulshada ku nool magaalada Bilcinbuur ee gobolka Jarar ayaa baahi badan u qabay helidda mashruucan oo meesha ka saaraya baahidii ay u qabeen korontada.